In ka badan sodon iyo lix qoys oo ka soo barakacay dalka Itoobiya iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Hiiraan ayaa dib u dejin loogu sameeyay kaamka Najax ee xaafadda Kooshin ee Beledweyne. Qoysaskan oo u badan haween iyo carruur ayaan haysan hooy ay ka galaan qorraxda maalintii iyo qabowga habeenkii. Daahir Lebow Gaarane guddoomiyaha kaamka Najax ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay duruufaha haysta qoysaska ay dib u dejintu u sameeyeen.
Waxaan dib u dejin u sameynay soddon iyo lix qoys oo ka kala yimid meel la yidhaahdo Itoobiya dhinaca faguuq iyo meel la yidhaahdo Booco abaaro iyo dagaaladii sokeeyo dalka ka dhacay ayay u imaadeen kaam najax waxaan u sameynay dib u dejin maasha allah waana dad u badan carruur iyo haween duruufo kala duwanaan haasto hadday noqoto hoylaan hadday noqoto baahi hadday noqoto biyo marka daruufo aad u sarreeyaa haasto maasha allah marka intaas baan innaga intaan ku caawin karina waa ku caawinay intaan ku caawin karin hadduu ilaa yaraa waxaan u sheegaynaa inay ay gargaar deg deg ay helaan dadkaas hay-adaha samafalka waxaan u codsanayaa inay ay dadkaas la soo gaaraan gargaar deg deg ah oo dhan kastaba lah ay uga horeeyaan raashiin hooy iyo biyo daruufo kala duwanay haasta haasto xitaa ma haastaan dharkii xitaa ay geshanaya xitaa ma haastaan waa dad markaad aragto adiga aad si kale noqonaysaba oo daruufta ay ka muuqato markaad aragto adiga nooc kale noqoni marka hay-adaha iyo dadka ku shuqo leh gargaarka waxaan ka codsanaynaa in dadkaas si deg deg leh ay ugala soo gaaraan dadkan waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah ay abaarihii dalka saameeyey ay ilaahay maqaadana tahay ay ku dhaceen ay ka soo hayaameenba waxay waxay haasteen iyo xoolihii abaarahaas ay ay ay ku tageen marka waxaan rajaynaynaa inay dadkaas caawinaa deg deg ay heli doonaan insha allah Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro.
waxaan ahay dadkii kasoo barakacay abaarihii etoobiyaan ahay oo biyaha fasahaadda ay beerihii kasoo jareenaan ahay waxaan u baahannahay gurmad deg deg in nala soo gaaro biyolaan baahi hoylaan guryihii haddana bacihaa naga sii bati waxaan haysano oo ilaahay uuntay malaha meesha waa ku dhibaataysannahay waa ku rafaadsannahay waan ku xakaarsannahay dadkii kasoo kacay etoobiyaan nahay oo maanta biyaha soo saameeyeen oo xoolahoodiina soo ba'een aan nahay kaamka najaxaana joognaa waxaan u baahannahay gurmad deg deg e inayna la soo gaaraan hay-adaha iyo wixii islaan ah waxaan kasoo waxaan ka mid ahay dadkii soo bara kacay biyobaxadii maanta dhacday waxaan joognaa kaam najax waxooy ma haysanno wax raashiin ma haysanno waxaan rabnaa hay-adda inay naga soo gaarto macaawino deg deg e ay noo keento ayaan ka codsanaynaa qoysaskan barakacyaasha ayaa halkii ay deganaan jireen uga soo hayaamay daruufo kala duwan oo ay ugu horeyso fatahaada webiga shabeelle taasoo jartay gebi ahaanba dalagii ay beerteen matooradii hooygii ay deganaan jireen